madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray goosha tacsida allaha u naxariistay ugaas cabdidaahir ugaas nuur ugaas maxamed taasoo maalmihii lasoo dhaafay ka socotay magaalada muqdisho ugaas cabdidaahir wuxuu ka mid ahaa madaxda dhaqanka soomaaliyeed ee muhiimka u ahaa waxaana ka qaybgalay dad badan oo isugu jira mas-uuliyiin shacab intaba iyadoo tacsidani ay ahayd mid muujinaysa xushmada iyo tixgelinta bulshada soomaaliyed oo kudhex lahaa ugaas cabdidaahir ugaas nuur ugaas maxamed haddaba waa kan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoqoro ka tacsiiyey geerida ku timid dugaaska iyo sidoo kale isagona sheegay in bulshada soomaaliyeed oo meel muhiima uga jiray
ilaahay subxaana wa tacaalaa ha u naxariisto ugaaskeenii ugaas cabdidaahir ugaas nuur waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeynaynaa bulshaweynta reer galmudug waxaan uga tacsiyeenaynaa bahweyntii si gaara waxaan uga tacsiyeenaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo awlaaddii waxaan leenahay samir iyo iimaan waxaan rabaa dadkii sida gaarkaa maamuuska iyo sharaftaas waxii dadaal adduunyaa la kari karay iyo wixii loo ducayn karay soo agaasimay soo qabanqaabiyey hawshaas soo hayana inaan iyagana dhaano ajar iyo xasan alla idinka siiyo gobashani inay toban beri furnaato dad badan oo mudan ay soo soomaaliyeedna oo madaxdii qaranka aan loo kala harin sidii la xusay soo tacsiyeeyaanna waxaan leenahay sidaan horeba u sheegnay waa amaal iyo walaalnimo iyo niyadsami iyo soomaalinimo aad muujiseen aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa mar kale ehelkii iyo qaraabadii iyo soomaaliba waxaan leenahay samar iyo iimaan iyo bedel qayrqaba gogashu sidii la sheegay halkaasay nagu eg tahay tacsida soo laabisteedii halkaasaan kusoo xiraynaa qur-aan akhriska iyo ducada dambe oo la cilaamiyey ama lala soo gaarsiiyena waan ka soo qaybgelaynaa ilaahay idankiis loo soo duceeyo meel la joogaba intaasaa anfac u leh oo anfacaysa in ilaahay loo baryo ayaa max u gasho allaha u naxariistay geerida ku timid ugaaska ayaa waxa ay ahayd mid lama fila ku noqota ummadda soomaaliyeed oona si weyn uga falcelisay geerida ku timid ugaas cabdahar ugaas nuur ugaas maxamed